wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed barre ayaa daafuray ololaha qaliimada dhaawacyada soo gaara ciyaartooyda kaasi oo lagu qaban doono cisbitaalka daarushifa ee magaalada muqdisho munaasabadda daafurka ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya cayni sheekh maxamed agaasimaha cisbitaalka daarushifa ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin ciyaartooyda dalka waxaa aad ugu faraxsanahay inaa nagala soo qayb gashaan xafladan oo isbitaalka furiin maaha loo furaya laakiin waxaa la furayaa kambeyn cusub aa ugu talagalnaa ciyaartooyda ciyaartooydaas oo jirto in aan isboortiska aan saacidno oo ah dhalinyar badan sports injuriga dhalinyar badanoo waxaa jira oo ciyaartooyda magaca ku leh haddana ciyaarta ka fadhiisatay marka qaliimada loo aadi jiro dibadda inaan kaga maarno aan waddanka ku sameyno sidii a c l-ka waxaa aad ugu faraxsanahay inaa maanta dhakhtarka loo aadi jiray dalka dibaddiisa inaa waddanka keena waxaana haddaas iskale doctor cabdinuur iyo barofesoorka wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed barre iyo xildhibaan ifraax naarley oo ka mid a golaha shacabka ayaa bogaadiyey ololahan xafladan ama munaasabadan gaaban ee dib u casriyeynta isbitaalka iyo xarig jirkiisaba isbitaalka isagoo in muddo shaqaynayay lagu soo kordhiyey adeegyo aad muhiim u ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan annaga sektarka ama bahdan mas-uulka ka ah sboortiska aad muhiim uga ah maxaa yeeley ciyaartooy badan waxaa jiray inta maxay toole dhaawacyo ka soo garay sboortiska ayagoo weli da'yar fursad leh han leh sboortiska ooga haray qaliimadaas dartood inay dalka ka heli waayeen awoodi waayeenna inay dibadda aadaan marka baahda daarishifa iyo dhakhaatiirta ee garatay in ay bulshadooda u keenaan fursadaha noocaas oo kale ah waa mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa maanta waxaan iskugu nimid furitaanka dib u yeegleelidda cisbitaalka daarulshifa oo la furay labadii kun iyo afartii wakhti ay adkayd dalka in la keeno dhakhaatiir sbeshaalistiyaal ah aad baan ugu hambaliyeynaynaa waxaan ka tirsanahay anigu guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka aad baan u soo dhoweynaynaa dhakhaatiirta iyo mulkiilaha dhakhtarkaba waxa wanaagsan ay u soo kordhiyeen ummadda soomaaliyeed iyo wakhtiga adag ay la soo mareen si kastaba furitaanka ololaha qaliimada dhaawacyada soo gaara ciyaartooyda dalka ayaa ku soo aadaya xilli ciyaartooy badan ay ka fariisteen kubadda cagta kadib markii ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan